أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان الأكوان ذكرى واقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aanu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo aalaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka caawa aan idinkugu heyno idinkuna aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka oo socdaal ku tegay magaalooyinka adisababa iyo hargeysa lana kulmay murtad cabdiraxmaan ciro iyo warar sheegaya in maraykanku uu abey axmed ku garabsiin doono helidda marinbadeed uu ka helo baddacas barnaamijka ayaad ku maqli doontaan silsiladaha afgembiyada ka dhaca qaaradda afrika oo xargaha goostay milatariga waddanka gini bisaw oo talada dalkaasi la wareegay xabsigana u taxaabay madaxweynihii waddankaas ee umaru sisoko dhibaatooyinka maleeshiyaadka murtadiinta ee liyubooliska ay ku hayaan shacabka muslimiinta ah ee ku dhaqan dhulka soomaali galbeed oo sii xoogaysanaya iyo maleeshiyaadkaas oo dil iyo jirdil xooggan u geystay haween iyo carruur birmageyda ah machad lagu baranayo qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa oo laga furay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee gado iyo mas-uuliyiinta wilaayada gobolka oo munaasabadaasi ka qaybgalay bogaadiyeyna machadkaasi cusub mid ka mida jifooyinka beesha maxamuud hiraab oo nabadoon ku hogaamiye ku dhaqanka shareecada islaamka ku caleema saaratay degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga ah ee galguduud barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaaye mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag waa habeennimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay toddobada bisha jamaadul aakhir sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan qodobka ugu horeeya ee aanu ku bilaabi doonno ayaa ah bayaan rasmi ah oo kasoo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ganafka ku dhufatay hadal kasoo yeeray dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka oo ah in jaaliyadda soomaalida ee ku nool gobolka minnesota ay maalgeliyaan mujaahidiinta haddaba bayaankaas kasoo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa inoo akhrinaya suheyb cabdulaahi beenin hadal kasoo yeeray saliibiyiinta maraykanka lixda jamaadu thaani kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri dhanka kalena ku asteysan toddoba iyo labaatanka nofembar laba kun shan iyo labaatan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay beeninaysaa hadal ka soo yeeray saliibiyiinta maraykanka kaas oo ay ku sheegeen in dadka soomaaliyeed ee ku nool gobolka minnesota ee waddanka maraykanka ay maalgeliyaan mujaahidiinta al-shabaab xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay la socotaa in hadallada guracan ee ku dhisan naceebka iyo cunsuriyadda ee ka dhanka ah dadka soomaaliyeed kana soo yeeraya dowladda maraykanka iyo madaxweynaheeda donald trump kuwaas oo la doonayo in dadka soomaaliyeed looga dhigto marmarsiyo looga dhunto fashilka siyaasadeed iyo dibudhaca ku habsaday maraykanka maraykanka waxa uu leeyahay taariikh madow oo ku asteysan gumaadka waxgaradka iyo haldoorka ummadda soomaaliyeed wuxuuna laga soo bilaabo sagaashameeyadii ilaa iyo maanta xasuuqay kumanaan shacab soomaaliyeed ah oo isugu jira dumar carruur iyo waayeello ayna ku jiraan waxgarad qiimo gaar ah u lahaa bulshada soomaaliyeed waxaana ugu dembeeyey laba iyo toban qof oo siddeed ka mid ah ay carruur yihiin saddex dumar ah iyo oday waayeel ah oo duqaymaha maraykanka dhowr maalin ka hor ay ku dileen magaalada jamaame ee jubbada hoose weerarka ay la kulmeen dadka soomaaliyeed ee ku nool maraykankana wuxuu qayb ka yahay naceebkaas uu maamulka washington u qabo guud ahaan muslimiinta gaar ahaan muslimiinta soomaaliya xarakada mujaahidiinta al-shabaab kama gambanayso dagaalka ay ugu jirto sidii diinta dadka iyo dalka looga difaaci lahaa damaca guracan ee saliibiyiinta horarka ah ee uu maraykanka hormuudka u yahay balse ma aqbalayso magaceeda in loo adeegsado si loogu bannaysto dhibaataynta shacabka soomaaliyeed ee ku nool dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ugu dambayn waxaan ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed gaar ahaan culimmada aqoon-yahanada iyo waxgaradka ugu baaqaynaa in ay u istaagaan oo ay ka dhiidhiyaan gardarrada qayaxan ee lagu doonayo in lagu dhibaateeyo dadka soomaaliyeed lagu boobo hantidooda xuquuqdoodana loogu xadgudbo
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafureebka wararka saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda salibiyadda ah ee maraykanka ayaa socdaallo ku tegay magaalooyinka adisababa iyo hargeysa islamarkaana la kulmay cabdiraxmaan ciro iyadoona la sheegaya maraykanku in abey axmed uu ku garab siin doono helidda marinbiyood uu ka helo badda cas qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud ahaan mareegaha islaamiga ah inoogu haya nuur cali warsame abuusheyba aad baad umahadsan tahay walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubinta hadalhaynta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah qodobo dhowra ayaynu kusoo qaadan doonaa caawa oo aynu kasoo xiganayno websaydyada islaamiga iyo waxyaabaha ay qoreen haddii aynu eegno telegramka faafrebro howlgallada mujaahidiinta shabeellada hoose mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen saacadii lasoo dhaafay kulanyo murtadiin ah oo baangaraaf ah kuwaasoo ka baxay saldhigga beledoogle kuna socdaalayay agagaarka deegaanka farsooley waxaa la xaqiijiyey toddoba askari inay bakhtiyeen halka dhaawac uu gaarayo hal askari oo murtada oo garaaba ah waxaa gubtay gaari cabdibilaah oo qori dhashiikaha uu saarnaa gaariga iyo qoriga waa ay isla burbureen gebi ahaanba maliishaadka liyo booliska oo dhibaato ba-an ka wada dhulka soomaali galbeed halkudhigaasi waxaa lagu qoray barta telegramka reediyoga alfurqaan waxaana warbixintu ay ku bilaabanaysaa sidatan wararka ka imaanaya deegaanka lababaar ee ka tirsana dhulka soomaali galbeed balse xabashadu ay gumaysato ayaa ku waramaya inay ka jirto xaalada liidata kadib markii weerar deegaankaasi ay ku qaadeen maleeshiyaadka liyobooliska halkaasoo ay ka bilaabeen inay qabqabtaan dhalinyarada iyo odayaasha deegaanka xabsiyo ku yaala magaalooyinkana ay ku xiraan maleeshiyaadka ayaa si arxandaro ah rasaas ugu furay haween iyo caruur kuwaasoo ku sugnaa deegaanka iyagoona sidoo kale u geystay jirdil ba-an haweenka deegaanka ayaa sheegay inay oon u la-anayaan iyaga iyo caruurtooda kadib markii la waayay wax rag ah oo biyaha u dhaamiya tuulada intii xabsiga ay ku gureen maahana inta kale waxay noqdeen duurgal ka cararaya weerarka maleeshiyaadka liyobooliska waxayna sidoo kale sheegeen in raggii tacdiibka adag loo geystay bacmadow basbaas ah madaxa looga xiro si ay u qirtaan dembiyo been abuur ah oo aysan gelin sidoo kale odayaasha deegaanka ayaa sheegay in si gaar ah loo beegsado oo weerar joogta ah ay kala kulmaan ciidanka federaalka xabashada iyo kuwa ay samaysteen ee maleeshiyaadka liyo booliska loogu yeero soomaalida ku nool dhulka soomaali galbeed ayaa lagu hayaa gumaysi aad u xun kaasoo uga imaanaya xabashada etoobiya iyo maamulka ay dhisteen oo uu hadda madaxda ka yahay murtad mustafa cagjar warbixintii lagu qoray telegramka reediyoga islaamiga alfurqan ayay taasi ahayd markana shabakadda wararka soomaali memo taliyaha africom iyo wafdi uu hogaaminayo oo maanta ka degay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari sida ay warbixintu tilmaamayso taliyaha ciidamada maraykanka ee africom jenaraal david anderson safiir ku-xigeenka safaaradda maraykanka ee muqdisho justin davis iyo wafdi ay hogaaminayaan ayaa maanta magaalada boosaaso kula kulmay kusimaha madaxweynaha puntland ahna madaxweyne ku-xigeenka eliyas xasan lugutoor labada dhinac ayaa la sheegay inay ka wada hadleen amniga iyo la dagaalanka waxa ay ugu yeereen argagixisada waxaana kulankan qayb ka ahaa taliyaha maleeshiyaadka puntland jenaraal aadan cabdi xaashi agaasimaha b m b f iyo mas-uuliyiin kale madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa qoraal uu bartiisa bulshada soo dhigay sidoo kale ku xusay in waxyaabaha wadaxaajoodkana lagu jeexjeexay ay ka mid ahayd sidii maamulka puntland iyo maraykanku ay si wadajir ah uga shaqayn lahaayeen amniga badaha dokotor waxaa kale uu qoraalkiisa ku xusay in wafdigan ka socday dowladda salibiyadda maraykanka ee uu horkacayay taliyaha ugu sarreeya taliska africom ay puntland ku bogaadiyeen sida ay ula dirirto waxay ugu yeereen argagixisada wafdiga maraykanka ayaa sidan oo kale waxay shalay magaalada hargeysa kulan kula qaateen cabdiraxmaan cirre oo ay weheliyaan xubno ka tirsan xukuumaddiisa iyadoo sida la shaaciyey kulankaasi lagu gorfeeyey xoojinta iskaashiga maamulada hargeysa iyo washington kadib wadaxaajoodkaasi ka dhacay magaalada hargeysa markii uu soo idlaaday ayaa wafdigan maraykanka waxaa kaloo ay socdaal indheindhayn ah ay ku sameeyeen ama ay ku soo mareen madaarka iyo dekadda caalamiga ah ee magaalada berbera sidoo kale taliyaha africom waxa uu talaadadii lasoo dhaafay uu magaalada adisababa kulan kula yeeshay ra-iisul wasaaraha xukuumadda salibiyadda etoobiya abiy axmed iyo taliyaha ugu sarreeya ciidanka xabashada etoobiya iyadoo sidaa la sheegay jenaraal anderson uu taageeray damaca badada etoobiya jenaraal burhaanu jula oo ah taliyaha militariga etoobiya oo kulankaasi qayb ka ahaa ayaa isna sheegay in taliyaha africom iyo saraakiisha kale oo la socotayba ay u riyaaqeen damaca guracan ee etoobiya ay ku rabto in marinbiyood inay ka hesho badda cas warbixinta ugu dambaysa ayaa maanta waxaanu ka soo qaadanaynaa websayteka islaamiga ee caalamada waxayna u dhigan tahay sidatan dabaqada dhaadheer ee hong kong oo holcaya khasaaro hordhaca oo la tilmaamay dab xogan oo geystay khasaara isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed ayaa maanta oo arbaco ahayd ka kacay dhismayaal dabaqyo dhaadheer ah oo ku yaala agaarka deegaanka new trioris oo ka tirsana magaalada weyn ee hong kong ee dalka shiinaha ilwareedo aanu helnay ayaa ilaa iyo hadda xaqiijiyay in dhimashada ay gaarayso ugu yaraan saddex iyo toban qof halka dhaawacyaduna ay marayaan shan iyo toban kale waxaana sida ay tibaaxayaan wararkii u dambeeyey jira tiro dad ah oo weli tirakoobkooda aanan la sugin oo ku xayiirmay dhismayaasha debdemis fara badan oo goobta isugu yimid ayaa ku guuldareystay dibinta dabkaasi ilaa haatanna xakamayntiisa ayay la rafaadayaan iyadoo aan la garanayn sababta dhalisay dabkan khasaaraha badan geystay oo ka kacay dabaqyadana dhaadheer sida la sheegay dabkan ayaa xiliyadii duurkii ka bilowday hal dhismo oo ku yaala degmada talbo waxaana ku faafay dhismayaal kale oo badan kuwaasoo weli gubanaya iyadoo dabkuna uu socdo in ka badan lix saacadood welina aanu demin mas-uul ka tirsan waaxda debdemiska ayaa sheegay in saddex toban qof uu ku jiro qof ka mid ah shaqaalaha debdemiska ay dhinteen waxaanu afhayeenka ka tirsanaa dowladda uu isaguna sheegay in saddex ka mid ah shantii qof ee ugu horreeyey ee cisbitaalka la dhigay ay xaaladoodu halis tahay heerka kuleelka gudaha dhismayaasha aad buu u sarreeyaa sidaa daraaddeedna way adag tahay inaanu gudaha u galno oo aanu kor u baxno si aan u qabanno hawsha dibdimiska iyo badbaadinta ayuu yidhi dareeg amistron gan oo ah ku-xigeenka agaasimaha waaxda dibdimiska dhismayaasha dabaqyada ee gubanaya waa xarun xiriiri ah oo ka kooban ku dhowaad laba kun oo guri kuwaasoo dushooda sare lagu daboolay qoryo ama udbo baxarshaafka oo kale ah oo si weyn loogu isticmaalo hong kong dhismayaashana lagu dhiso ama lagu dayactiro xubintii hadalhaynta iyo guudmarka amrigaha islaamiga ayaa xilligan intaa noogu eg markana aan idinku wareejiyo walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari su'aalkiisa inooga sii ambaqaado qaybaha ka haray barnaamijka faafureebka wararka mahadsanid abuusheyba faahfaahino dheeraadaha ayaa waxay ka soo baxayaan qarax ciidamada mujaahidiinta ay maanta la eegteen bar kontarool oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta oo ku taala xaafadda xoosh ee degmada hadharkeenley ee magaalada muqdisho qaraxan oo jugtiisa laga maqlay qaar ka mid ah degmooyinka ku dhowdhow degmada dharkeenley ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen laba askari afar kalena ay ku dhaawacmeen
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafureebka wararka beesha hubeer ee degta wilaayadda islaamiga ah ee gado oo macad furatay munaasabad ballaaran oo beesha hubeer ee degta wilaayadda islaamiga ah ee gado ay ku furanaysay macad ayaa dhowaan ka dhacday deegaanka ilbeeto ee duleedka degmada baardheere waxaana munaasabadaasi ka qayb galay marti sharaf ay ka mid yihiin mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga ah ee gado macadkan oo lagu baran doono tasxiixa qur-aanka kariimka ayaa loogu magacdaray macadka ibnu kahiir litasxiixi tilaawati alqur'aani alkariim waxaana furitaanka macadka si weyn u soo dhoweeyey dadka deegaanka ilbeeto oo ubadkooda ay halkaasi wax ku baran doonaan ugu horeyn waxaa munaasabada lagu dahfuray akhrinta aayadaha qur-aanka kariimka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور intaasi kadib waxaa munaasabadan qiimiga badan ka hadlay waalidiinta dhalay caruurtii lagu bilaabay macadka cusub ee ibnu kahiir بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب إخواني إلهي بمهتسن أن أوجيك دينكم كتلدانو أو سي معلمينتي والإنبرفادي جيلكي يري رايان oo ardayda haayeen oo maalimiinta haayeen si diinka ilaahay macnaha liinka kordhii fadi mar maadaama mar hore ii baradeen unoo ku taladaan ilaahay kaasa mahadya nagaan wacdo walnihin shaagi een buraarijin walkastaba walnihin shaagi intaas kadib wala hadda geekun inta nkooyni may ayin haddii unu isweydino ilaahay kalaamshay inuu unu barano oo ardaydii qur-aanka bannaanka haka xafdeedii la baro tajwiid xaqiiq ataan fursad yaa haysataan geegasan walka barataan yaa haysataan lankiyasin dhali intaasin deersii geekna maysin suruna oo ini haddina walbarashadin i kordhiidan suruna dowladda islaamka iyo odayaalkii deegaanka roogan marka maysin lanaaha ini isin dadaalan xaqiiqatan may khasaare ahaa lan geeka inta roogu lex bilood had inta fadhaadi walna an baran dulqaad halbiyoy walbarashahal in diyaar garoowoy ini wal isin barartaan in diyaar garoow geek may lasiinka aayahad inta lahasiinka kuusimay dadka wala baradaay wala baradeen oo hortiin rogan ama wal hasiin bareen intun had intii wal habartay maalimiin hay wal yara nool dhamadeen inta kalena dareeran jiilku may lafaday ini us diinka ilaahay qobadu darkii shalay maalin shay jeeyku qobadu darkii geeka aragtay dadkii waalidiinta haayeen iyo aragtay dowladdii isl islaamka iyo jeyti kaalan usugu qaadadu may lafaday ini isin walbarataan ini isin walbarataan wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأصلي وأسلم على نبينا محمد المختار وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الإيمان إلهي سبحانه وتعالى كما هتسم مركور نوال مسلمين أن دور إني أمهجان سنو dadka awaamirtiis qaadlaaw kumad naqanno diintiis islaamteedna fahansiiyo wadadiyanni hanuuniyo allihina waafaji ya ka mahadsan bacdallaahi ma inka mahadeliyaana dadka muslimiinta walaayada sida heer gobol iyo heer degmo iyo heer tuulo dhatiyo sida odayaalka iyo suldaamada wali arramahun diiniga ah ani deegaankii ku hasalaan aan raadiyey alla us waafajiyey handoori bacdallaahi mahadankanqaqaan beeshii deegaanka deganayd arrintuu ilaahay ha waafajiy oo geeka xalaqatu ibnu kahiir litasxiixi tilaawati alqur'aan ilaahaygiina waafajiya ka mahadsan alxamdu lilah uma alxamdu lilah xafladdii unan fadhiyin ragiina diyaaran iyiin deegaankiina lahanka diyaargaloow ragiina laha diyaargaloway lishaanni maclimiintii raggaas walbaran lahayd ilaahay us haniinfullaayay la heli oo geeka ballaawowkii iftitaaxkii un roognamaha alxamdulilah alxamdulilah alxamdulilah lamaylana allaahuma zidna walaa tanqusna ilaahu nin siyaadi oo ninku nusqaamudoy maylanaa reguun dhallinyarada la hadalaana dhiga fura horta khayr badan alhasiinsii ilaahay subxaana wa tacaala siin waafijay alhasiinkasii haddan eed maysin faramaaneh dulqaad iyo wanaag isabar anaysan hadlaa derdaar kalmasin baaha maysin lanaah dadaal isabar ita'diib wanaagsan ilaahay subxaana wataala siin barakaaya yasiinku rajeeyaanna walian hallaahi naftay shaydaan jeekuhaadin walian subin fa min allahi wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu martidii munaasabadan ka soo qayb gashay waxaa ka mid ahaa malaaqa beesha hubeer ee wilaayada islaamiga hegado isagoo bogaadiyey furitaanka macadka cusub بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان إلهي سبحانه وتعالى مهد أسكلا الله نوافج نموين شيئا خير بدن نعمة الإسلام والإيمان الله سامه دمانتي أسكلا intaas ka bacdi maayig maxad eliyaane waaligii walaayadeen gobolka gedo luqmaan abu aanis oo runtii xalaqadun geekanin furun juhdi iyo dadaal badan ka lahaayeen usugiyo makaatiibtiis gobolka iyo degmada wa jasaakumullahu khayr yallana geeka baali reer hubeereed oo gobolka gedo degaasi xalaqada ibnu kathiir ama gobolka bale dhaha koro baali inka horreytay furut ini ilaahay isning nasiiba walaalihii hanin hindisi oo hanin bandhaki unin markaas kubaad ilaahay nihanuuni in la qaadano allahaasa mahadlin kooga korognaantuma markaas kadib walaayadaasoo heer gobol iyo heer degmaleeyaan ka mahad eliyaan mayn elijiye qur-aanka rasuulkan sal alla aleyh wasalam qaabkii lahankadeji tajwiidka haddii in akhris iyo is ilaahay king nasiib tan haddii la raadiyo hayna taasu hilligii una qarniyaalkii hore indhatun qur-aanka wal ha baraday wal ha akhriyaayle laakiin marba markii inka dembooyi yama ilaahay ning nasiibay qur-aanka gara'adiius ha kadegi in umudi i barad runtii haddada darisadanii la'e yamay dheegana in tasiix i furudeen xalaqooyin badan mareen waxyaabo badan yax mareen haddana geeka waaba ii saqaaw ii furudeen haddii una una helna xalaqadan hadda geeka una infadhiinini dhammaatona insha allaahu walbadanoo khayr badan aleh kadaba hijiidown haddii ilaahay usruniinsii marka dhallinyaradii maylika la dardaarmaane hortalan welba in usa go'aan qaadada hamishay usa sarreeyo in usa kankabaasa usa nagada runtii tartanka diimeed waxyaabo badanoo faa'iida waa leeyi may kumid ataa langala ku yaaway maalinka ashar ususii markaas kadib an fiirin haddana migi maalinka koo asharki kale usqaada fiiri ilan ooka amantaw hakahaaw oo asharkii shay muraajaceeya walbadankana nagsadaaw ilan kale iskumad ma'ah hor baa han dadaalen weelidiintiisiinka dadaalay in digsu qur-aan hasiin marsii mar lamaad mar saddehaad mar afaraad haddana xalaqadii ilaahay ha ka hanuuniyey markan hasiin diyaar gareeyey in isun ku faa'iidaysataan may ilaahayna markhaataysadaana un inii isin ilaahay umud badan sidii un sinka macnaa ammaanadiisinka gudunaysa ku badan inaysan muslimiin kale isan deersadaan oo ka gudutaan laakiin haddii isan laayaatan dhabaatay ku kooyaas ay nagana yallana runtii lanka ilaahay diinshaydad baraaw rasuulka ilaahay walbadan aka tilmaamay sal allahu alay wasalam weelidkii oo siin dhali oo siin barbaaray si isangan dhooro lahayteen isa ku doron in maalinkan ilaalidaa warku singa raw qaataan usiiba taasaha ka faa'iide haddantaa fadhi arday ahaadi jare geeka hadda mustawaha usuroogo shalayna may haysan oo kale haye sabar antun hakadeeri may mar ilaa ma iisadekana nagaane in dhallinyaradii haddii isan etiin fursaddunusan haysataan oo weelidiintin haangmarna unoo mas-uuliintin ee haangmarna oo geeg una waaysanayn ama wakhtisha un haanghelna in isan ku faa'iidaysataan dulqaad iyo sabar isan inlahataan maalinka isan ilaalidaan mayna lijeednan taas rasuulka ilaahay meeray ma yuriidillahu bihi khayr hayuufagii fidiin haddii ilaahay diin siin waafajee walaasan fadhiidan ilaa wakhtigii isan yar yar haytanoo dembigiin usan yaraayo yaal yarar haytanoo dugsile imbahaaseen haddana hiraabtantalay fadhiidan bal khayrkaas ku badanoo la raadiya ma yahay insha allahu insanka sabartaan intaasa siin dardaaramaan su guud ahaan maylanaa baali reer weereed meel kasta ii roogta arnyow usin insiin fadhiya lan kasta oo mas-uul eh ama samadoon eh ama ugaas eh ama suldaan eh regun unu intanin fadhiya in shaqadii khaaska unu lahayni iyo tan caamka unu shal saarno arnyow unu ka fakirna marka shakhsi kastoo deegaankun rooga haddii ulumo iyo haddii ganacsi iyo haddii oday ay ilaa owlaadu mustawaha unu lana ilaahay usunoo waafajaw noo deersiyaw in liisla duubanaado laysku warqabo lianna adduunya damen badanga ka jarnay waxyaabaha ilaahay inuunan ka dhowaadanna oo owlaadana dambe mustaqbalkaana wal anfacawtan hadduunan fadhiinu intaasa marka insha allahu warkeyha ka koowe wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambayn waxaa munaasabadda soo xidhay waaliga wilaayada islaamiga ah hegado sheekh luqmaan abu anas الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وهرين ilaahay baanu mahadcelinaynaa subxaanahu wa tacaalaa nicmooyinkiisa aan la koobi karin nagu mannaystay teeda muuqata iyo teeda waxaa weeyaan qarsoon intaba mahadcelin alla kadib subxaanahu wa tacaalaa waxaanu mahadcelinaynaa dayuufta ama martida anwaacdeeda kala duwan ee ka soo qayb gashay khayrigan halka ka muuqdo ilaahi subxaanahu wa tacaala kalaamkiisii lagu weynaynayo majaalkiisay ku fadhiyaan culummada suldaanada waalidiinta dhammaan martida anwaacdeeda kala duwan waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran waan ku faraxsannahay inaad nagala soo qaybshaan ilaahi subxaanahu wa tacaala kalaamkiisa meesha lagu weynaynayo marlabaadka waxaanu mahadcelinayaa culammadana hor fadhiso macallimiinta ah maantana isu diyaarinaya inay yihiin dulaab baranayo ilaahi subxaanahu wa tacaala kalaamkiisii qaybtiisii ee tasxiixa qur-aanka kariimka ah waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran annaga agteenna ahmiyad culus baad ku leedihiin li'anna maxaa yeelay farxadda koowaad waxaa tihiin dhallinyaro shabaab ah sida loo geena ilaahi subxaanahu wa tacaala diinkiisa cidda kor u qaaddo kana shaqayso meelo badan ilaahi subxaanahu wa tacaala lagu ammaanay waa dhallinyaradu waxa qayaado noqdo waa ayaga waxa culamo noqdo oo waxaa weeyaan ummaddu wax u sheega waa ayaga waxa waxaa weeyaan qadaad noqdo oo ummaddu xukumo waa ayaga maxaa yeelay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dowladdii uu hogaaminayey ragga magacooda meel sara maray waxaa ka mid ah dad jira siddeed iyo toban sano soddon sano way ka yaraayen macnaha marka dhallinyada ahmiyaddaas ay leedahay sidaas awgeed marka waan ku faraxsannahay dhallinyaro macallimiina haddana maanta isu diyaarinayso si ay waxaa weyaan jiilka ayaga ka dambeeyo ay u saxaan in ayaga ay maanta qur-aankii waxaa weeyaan kariimka ay bartaan waxaa weeyaan tajwiidkiisii tasxiixiisii ay hagaajiyaan farxadayna u tahay waxaa beesha ammaan ugu filan ayadoo beesha khayr lagu yaqaanay kana mid aheed beelaha ansaarta ah ee waxaa weeyaan ka shaqaysay jihaadka ilaahi subxaanahu wa tacaala kor u qaaday haddana maanta inay noqotay beeshii ugu horraysay ee isu diyaariso tasxiixa qur-aanka kariimka ammaana intaasaa ugu filan ikhwaanii marka rabno in ilaahi subxaanahu wa tacaala wax nala qabto daacaadka ilahi subxaana wa tacala loo degdegaa qiyaamu leyl qodobka kale aan dadaalmay waxay tahay walaalayaal kahratu listikfaar bilasxaar ikhwaani istikfaarta inaan badino maanta dunuubtaa barat sooma ilaahi subxaana wa tacaala madarka gacantiisu ku jiraa maxaan ku la'nahay dunuub annaga aan galnay oo nafteenna ka ahaatay ayaan ku la'nahay alla subxaana wa tacala naxariistiisii si ilaahay uu noogu dembi dhaafo ilaahi subxaana wa tacaalaana nicmadiisa wax nooga siiyaayey waa in la helo waxaa loo yaqaana istikfaar inaan ku dadaalno oon dadaarmay insha allahu tacaala qodobka ugu dambeeyo aan dadaarmay walaal waxay tahay dad waa dulaab waa macallimiin markay halkan ka aflaxaanne waxaa loo rabo waa inay dugsi qabtaan oo macallimiin ay noqdaan oo wixii macallin ay booskooda ku laabtaan oo dhallinyaro fara badan ay soo saaraan hadafka soo saas ma waayahay rag fara badan way fadhiyaan oo waxaa weeyaan culummo ganacsato odayaal dhammaan waa la fadhiyaa ikhwaani qodobka aan ka faa'iidaysanayo oo dhallinyarada horteeda ugu faa'iidaysanayo waxay tahay waajibka na saaran oo ilaahay nagu waajibiyey oo ah aljihaad fii sabiiliillah cid kaa dulqaada ma jirto haddaad jihaadi waysana aafin baa tahay qur'aankaana lagu caddeeyey inaanu marka jihaadka weliba foroska aan haysanna haddaan dhallinyarana aan ka faa'iidaysanno insha allahu tacaala beesha khayr badanaa lagu yaqaannaa waxaa marka annaga farxad noo ah maanta inaad karuus jibiseen oo ah gobolkii oo ballaaran in beesha reer hobeereed ay u noqdaan beeshii koowaad ee bilaawdo tasiixa qur'aanka kariimka insha allahu tacaala waa sharaf waxaan rajaynaynaa inaad aflaxdaan waxaan idin daarmaynaa sugnaasho inaad ilaahay weydiistaan subxaana wa tacaala inaad noqotaan dad aflaxay ummaddooda wax u tartay insha allahu tacala inaad noqotaan insha allahu tacaala ilaahi subxaana wa tacala ha idiin fududeeyo waxbarashada ilaahi subxaana wa tacala madara barakaysan allah na siiyo beesha maalkeeda iyo dadkeeda allah barakeeyo deegaanka ay degin yihin ilaahi subxaana wa tacala madar ha ku shubo carruurtooda allah u barakeeyo dhammaan waxay jireen ilahi subxana wa tacala ha inoo caafiyo wixii aan carruur helin ilahi carruur ha noo siiyo wixii carruur helen ilahi carruurtooda ha u barakeeyo ilaahi subxaana wa tacaala mujaahidiinta lagu dhibayo daafaha adduunka ilahi subxana wa tacala ha u nusreeyo ilaahay diinteenna subxaana wa tacaala mid wasco adduunka lagu mamal allah nooga dhigo haadaa wabilaahi tawfiiq wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka jufo ka tirsan beesha maxamuud hiraab ayaa nabadoon cusub ku caleemo saaratay degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud beesha xalana cumar ayaa waxa ay nabadoon ku hogaamiye ku dhaqanka shareecada islaamka u dooratay cabdulaahi kaahin siyaad oo ah shaqsi firfircoon islamarkaana beesha isku waafaqday in uu nabadoon u noqdo munaasabada caleemasaarka nabadoonka reer xalana cumar ayaa waxay ka dhacday degmada xiindheere taas oo ay goobjoog ka ahaayeen nabadoonno culimo iyo waxgarad kale xafladan oo si quman loo soo qabanqaabiyey waxaa culimmadii kelimaadka tawciyada ah ku dahfuray ka mid ahaa sheekh mukhtaar maxamed cusmaan abu muslim isagoona ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay in mas-uul beeleed la noqdo islamarkaana nabadoonka la doortay talooyin wax ku oola siiyey نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها أنت كذب نبطانك وحال لربا تلكيس الدعوة الإسلام كإنه كل حفافية ثم جديد شركك وقدك towxiidka ku faafiyo walaalnimada uu ku dhex faafiyo nabadoonka waxaa la rabaa inuu isagu cadaalad uu ku dhex maamulo tolkiisa meeshu ka bilaabo meesha tolkaaga yayna ku arkin inaad jufeeble iyo jufeeble jufeeble inaad u janjeerto yaa lagu arag waa inay dadku geedka iskoosi isugu yimaadaanba cadaaladaada ay ka sheekaystaan alcadaala ma aha mas-uuliyiinta qaarkood fursadda maalmaha aan anigu meesha joogo waxay leeyihiin soomaalida maalmaha aad mas-uul ka ahayd maxaad mas-uuliyaddan ka faa'iiday qaarkood waxay leeyihiin geel baan samaystay baabuur u d baa ii socda hanti baan kasbaday baraayay daldalayaan waxaa la rabaa muddada aad meesha joogto maalinka aad weligaa joogi mayside ama tii rabbi baa kuu imani ama waa lagaa qaadi gooray noqotaba qof meesha ku musmaaran lama arkee intaad joogto cadaaladda ku dadaal maanta waxaa socda oon ku talinaya gaal iyo muslim baa loo kala baxay tolka aad adigu mas-uulka u tahay maanta cizadooda iyo sharafkooda wuxuu ku jiraa aljihaadu fii sabiili illaahi beesha aad mas-uulka u tahay waxaa la rabaa in ay jihaadka socda inay shaarigaan قال تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا وعلى الربا نبضونك مسؤولك إدعوه وعلى الربا إنه إلاليو حقوق الجوار قبيلك أذقوا مسؤولك أتكتهي جفلها مسؤولك أتكتهي أنت كسوها ريسان oo qabaa'ilka kalea ama jifooyinka kalea waxaa la rabaa in aad inaad waxaa la rabaa aad xuquuqdooda ilaaliso xaq aljiwaar malaku jibriil nebigeenna wuxuu yidhi malaku jibriil baa wax badan igala dardaarmay xaqa jaarka dariska xaqiisa inaan ilaaliyo ilaa aan anigu u maleeyey buu yidhi in hadduu qof dhinto qofka dariskiisa inuu dhexlayo aan u maleeyey xataa an danantu annahu sayuriu mas-uuliyiinta nabadoonnada salaadiinta beelaha waxaan kula talinayaa beesha aad mas-uulku u tahay waxay ka kooban yihiin dad dhaqan iyo kuwa aan dhaqnayn kuwa fuqara ah kuwa masaakiin ah kuwa dhuldhacsan garoobyo dad xanuunsan dad cid waayeello ah oo cid u maqan aan jirin waxaa la rabaa mas-uulka cidda mas-uulka uu yahay masaakiintiisa inuu ka warhayo nabadoonnimada laguu magacaabay waa taas siduu cumar bin khadaab samayn jiray habeenkii waa wareegi jiray magaalada masaakiinta iyo dadka liita si uu uga warhayo nabadoonkii hore ee beesha xalana cumar oo kelimadiisa qaatay ayaa sheegay in muddo sagaal sano ah uu beesha ku hogaaminayay ku dhaqanka shareecada islaamka islamarkaana nabadoonka cusubna uu sidaasi ugu sii hogaamiyo beesha awalan ilaahay ayaanu mahadinaynaa naga dhiga dad muslimiina ee maanta meeshaan isugu keenay xafladda ah ilaahaasaanu mahadinaynaa bacdallaahi ujeedka waxaa weeye walaal walaalaha ka mida oo maanta lagu caleema saaraayo cabdullaahi kaayesiya aniguna waan waxaan rabaa inaan ka hadlo in badan oon cidda mataqaana aan hoggaan u ahaa marka hore ilaahay waxaan weydiisanayaa walaalkii colayska uu qaaday oo ilaahay la garab galo aniguna ilaahay waxaan weydiisanayaa wixii aan dembi falay ilaahay inuu iga cafiyo qaraabada inay cafiso waxaan u malaynayaa sagaal sano baan aniga inay ahayd waan ka baqayaa sagaal gubaan cidda hoggaan u ahaa ilaahay waxaan hagranahayana hadda ilaahay baa igula xisaabtamahayo balse waa oon dadaalhay annagu markaanu nahay maanta jufada reer xalana comarna dadku waxaa weeye waxba oo waxbay ku heshiiyaan annaga waxaan ku heshiinay haddaan reer xalana cumar nahay awalna aan ku dhaqankannagu ahaa haddana aan ku heshiinno maanta sii adkaynaynaa kitaabka munasilka kitaabkaasaannu ku heshiinnay inaannu walaalka cabdullaahi kaaye hoggaan noogu noqdo inaannu annaguna ku garab galno taasaannu ku heshiinnay wixii ka dadban dee annagu wax shuqula kuma lihi waxaan kaloo ku heshiinnay inaannu walaalka la shaqayno oo aan la shaqayno oo shaqada mas-uuliyadda aanu dhiibnay inaannu kala shaqayno xilligan maanta oo laga bilaabay aniga mas-uuliyadda aan hayey waxaan ku wareejiyey walaalka cabdullaahi kaayesiya waa inuu la wareegaa asna bacdallaahi kitaabkaas manasilka oo ilaahay noo soo dejiyey ooannu ku dhalannay oo aannu ku dhaqannay wixii ka beddelan ballankannaga ka mid maaha ayadaas inaan ku soconno oo aanna dhabba uga leexan oo aanna ka dhaqdhaqaaqin intaasaannu ku soo heshiinnay mas-uuliyaddana ugu dhiibannay annagu war xirsi geeddi ma ahan war xalana cumar waaye odayaasha iyo culimaauddiinka iyo khiyaarta dhan baa goobjoog ka aha hadalkannagu intaasuu ku xusan yaha kaygu walaalkana waxaannu leeyahay qolayskaas aad qaadda allah kula garab galo aniga intii karaankayana waa kula garab istaagayaa haddii ilaahay idmo isagana waxaan ka rabnaa kitaabkaas munasilkaa oon ku ballannay awalna aan ku dhaqannay waxaan ku dhaqmi jirnay waanu naqaan laakiin oo maanta aan joognaa kitaabkaas munasilkaa oo ilaahay noo soo dejiyey oonu ku dhalannay dhaqankannaguna inuu noqdo isaguna dhan uusan nooga leexin waxaan kitaabkaas ilaahay meelna ka soo gelinna annagu beriyaankanna waxaan u sheegaynaa waxaan ogeysiinaynaa dadweynaha waxaan ogeysiinaynaa maamul aniga intaasaa warkaygu ku kooban yahay walaalaha reer xalaa comarna cafi iyo masaabix iga yihiin anigana waxaan rabaa inay i cafiyaan wixii guriga la yidhaahdo aan gefnay oo geftirayoo dhacay nin walba ilaahays hauga soo laabto walaalkiisna ha iska cafiyo kolley iyo oo kolley lama kala tegina waa la wada joogaa laakiin waxaannu leenahay kitaabkaas aan ku koorayno meelna yaanna uga dhaqaaqin walaalka cabdulaahi ha nugu maro maamulkuna ha nugu muraqabeeyo annaguna muslimiinaan nahaye waddadaas aynu hayno wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabadoonka cusub ee reer xalane cumar oo makarafoonka loo dhiibay ayaa isaguna ballan qaaday in beesha dooratay uu ku hogaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka sidoo kalena beesha ka codsaday in arrintaasi ay garab iyo gaashaan ugu noqdaan cabdilaahi subxaana wa tacala mahad celinaynaa insha marka hore suukaana keena meeshaan quruxda badan beydka allah waxaan u mahad celinaynaa kale kabacdi dadkan juuda quruxda badan leh oo kasoo qayb galay xafladdan intaan markaan uga gudbo waxaan rabaa insha allahu tacaala hal qodob ama laba qodob inaan ka iraado mas-uuliyaddii walaalka uu yidhi hagala wareego waan kala wareegay ow dhaqankeenna iyo tadbiiqeenna iyo waxa aan ku dhaqan mahjanna noo ana xilsigaa ka hadlay insha allahu tacaala mana lagu dabamaraayo insha allahu tacaala maku dabamari doono ayadaasaa noo ballan ah waxaan ahay naqayb ku soo biiray nuqubadii iga horreeyay muslimiinta kuna soo kulana soo biiray diinta islaamka inuu wax kula dhaqo insha allahu tacaala ma ihi inaan xeer kula soo biiray ma ihi inaan kula soo biiray maxaan lahaa jirnay waxaan kula soo biiray maxaa noo dhaqana shareecada ilaahi subxana wataala dhaqankeena maxay ka qabtaa waxaan maxaa shareecada ilaahi ka qabtaa sidaasaan kula soo biiray nuqubadii hore ee iga horreysay manaan raba inaan la shaqeeyana waxaan rabaa inay ogaato walaayada iyo muslimiinta iyo macnaha harakaduna ay ogaatay si guud reer xadana cumarna waxaan ka rabaa insha allahu tacaala si u ballan qaadeen anigu waxaana ii dhiibeen uma qalmo inay wada shaqeeyaan inaan ku wada shaqeyno inaan isku ogaano shareecada ilaahi subxaana wa tacaala qofkii maanta meeshaan fadhiyo oo dhahaaya shareecadan ku dhaqmayna berri markaan geedkii isugu tagno ama gurigeenna isugu tagnana raba inuu waddo kale ku rido ayaga rabaa inay ka soo qabtaan anigana waxaad ugu ogtihiin wax allaala ee wax shareecada islaamku ay ogoshahay oo ilaahay raalli uu ka yahay ood dhahdaan nagu wad ee nagu hogaam inaan ka leexin insha allahu tacaala intaas rabaa kelmadii kusoo kooda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu khaliif diiriye abtidoon oo ah mid ka mid ah nabadoonnada mid ka mida jufooyinka beesha maxamuud hiraab ayaa isaguna goobta ka hadlay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa ku mahadsan baydkan baydadka allah ka mida isugu kaaya keenay inunkuu salaad fara la gudanayno allahaas ayaa mahadda iskale mahad bacdigeed waxaan ka hadli doonaa saddex qisabaan ka hadli doonaa nabadoon xirsigeedii walaalka shaqo badan uu qabtay dadaal badan uu soo maray dhib badan iyo juhdiuu soo maray ilaahay wixii xasanaada uu galay ilaahay ha ka amaal badsho wixii uu ku dembaabana ilaahay dembi dhaaf ha siiyo intaas waxaan leeyahay walaalkii soo shaqeeyey in badan soo shaqayhayey waxaan u soo laaban doonaa naqiib cabdulaahi kaahiye siyaad oo beesha heer xalana cumar ay dooratay ma dooran keligood waxaa doortay qaraabada guudaa dooratay waa nabadoon lagu kalsoon yahay waan soo dhowayhaynaa si waxaan u soo dhoweyna xigmad iyo sharaflaan u soo dhoweyhaynaa ilaahay subxaana wa tacaala ee waxaa la qabto kii diinta ilaahay lagu hogaansha allah ha ka dhigo kii loo dembi dhaafa allah ha ka dhigo intaas waa in daco nabadoon waxaan u malaynayaa gacanta waxaad ku haydaa mas-uuliyadda xoog lahaad gacanta ku haydaa inta ama kufurayda ama maqana mas-uuliyaddooda haydaa ilaahay idankii dadka hadda ahalada oo ilaahay idankii nabadoon kuu doortay laba qaybooday u kala bixi doonaan kuwa waxay dhihi doonaan waa la dhibay kuwana way ku farxi doonaan inaad dulqaad samaydo ood wax walba u samarto oo ilaahay dartii aad ku xirnaato oo ilaahay kitaabkiisa aad ku xariirido sidaasaa noloshaada ku jirtaa ilaahayna waxa kula qabto nabadoonkii lagu farxo ummadda isku xariirsha allaha kaa dhigo waxaan leeyahay qaraabada heer xalane beesha heer xalane waa doorateen waa nin caqli u saaxiiba waa nin deyn u saaxiiba waa nin awal darajadiisu ay ahayd mas-uulad saarneed haddana mas-uuliyaddii mid kaloo lagu darow hayaa in lala shaqeeyo la isgarab taago wanaaggiisa la raadso haddii wax ka dhacaan oo shay gafa oo ka dhaco aan la dhihin waxa gafkaahoo ka dhacay xumaan buu keenay intaan allahin waa geftaa balse way toobad keentaa in la isgarab taago lala shaqeeyo ilaahay dartii lagula shaqeeyo sidaasay ku jirtaa waxaan leeyahaa marka qaraaboy aniga hadda qabiil baa waxay dhaheen oday baa naga tahay dadkana way ina celihiin magacayga markii la sheego mid walbaa wuxuu leeyaha kii yaar kuwana way jecel yihiin waxay leeyihin warnayu shaqada noohayo asagiidoo kaleu noqaa laakiin inta aqliga u saaxiiba oo diinta u saaxiiba inay dulqaad samaydo oo waxa wax sheegaya ay dhahaan warka jooga oo ay isgarab taagaan oo hil iyo hoo isku garab taagaan oo noloshiisa fiirshaan oo si walba ay u fiirshaan sidaasay bay ku habboon tahay marka waxaan leeyahay ilaahay kii wax la qabto qaraabadiisu wax la qabato qabiilada wax u qabta allaha ka dhigo allahuma salli calaa sayidina muxamed guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تبلغ نصرا وحدة